Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa kulan ku yeeshay mas'uuliyiin ka socday Hay'adda ka hortagga maandooriyaha iyo dhaqan celinta ee qaranka iyo safiirka Dowladda Imaaraadka Carabta. Kulanka ayaa looga hadlay sidii lagu yareyn lahaa khataraha maandooriyaha oo inta badan dhibaatooyin ku haya dhalinyarada Soomaaliyeed. Maxamed Qadar Cabdiraxmaan Cabdullaahi Maareeye Ku-xigeenka Hay'adda ka hortagga maandooriyaha iyo dhaqan celinta qaranka ayaa ka waramaya ujeedka kulanka.
Waxaan maanta kulan la qaadanay safiirka dalka aan saaxiibada nahay ee dowladda Imaaraadka u fadhiya dalkeena Soomaaliya ayaanu xarunta safaaradda kula kulannay annaga oo ka soconnay Hay'adda ka hortagga maandooriyaha iyo dhaqan celinta qaran ee Soomaaliya. Waxaa kulanka nagu hogaaminayay maareeyaha hay'adda ayaa nagu hogaaminayay kulanka. Kulanka waxaa diiradda lagu saaray sidii labada dal ay iskaga kaashan lahaayeen ka hortagga maandooriyaha iyo dhaqan celinta. Sidoo kaleeto waxaa meesha lagu soo qaaday in mataqaanaa labada dal labada hay-adood ee u qaabilsan ka hortagga iyo dhaqan celinta maandooriyaha inay iska kaashadaan kana wada shaqeeyaan ayaa lagu soo qaaday. Kulanku waxa uu ku soo gabagaboobay guul iyo is afgarad iyo in halkaas shaqada laga sii anbaqaado iyada oo la sii joogtayn doono sidii la iskaga kaashan lahaa howlaha mataqaanaa khuseeya arrimaha ka hortagga maandooriyaha iyo dhaqan celinta.
Kulankan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii wax looga qaban lahaa maandooriyaha oo inta badan dhibaatooyin ku haya dhalinyarada Soomaaliyeed.